بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال وحير أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه نبي عليه الصلاة والسلام أي إفنجل مال مالمها كمذا خلفه قداشيسا وأصر إلي وحون نبي يبصر حديثا هذا laa uxadidu bihi aanan u sheegaynin axadan qof min annaasi dadka ka mid a wa kaana axaba ma statara bihi rasuulu llah wa kaana axaba ma statara bihi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam lixaajatih nebiga xaggiisa waxaa loogu jeclaa wuxuu isku asturo xaajadiisa awgeed hadafun ow xaa-ishu naqlin wuxuu jeclaa inuu isku asturo hadafun alhadaf waa kullu shayin cadiimin murtafic sidaasuu ku fasiray saaxibu lmisbaax almisbaaxu lmuniir wuxuu yidhahdee waa kullu shayin cadiimin murtafic wax walba oo weyn oo sarreeya ayaa waxaa la yidhahdaa hadaf qaarna waxay ku fasireen jabalun sagiir yacni waa buur yar macnaa waa meel taaga waaye meel taaga oo sarraysa ayuu nebigu jeclaa calayhi isalaatu wasalaam inuu isku asturo markuu xaajo gudanayo ow xaa-ishu naqlin yacni xaa'ita naqlin ama geed yacnii geed timireed derbigii geedaha timirta derbigooda macnaha waa beer ama aseendo derbigeed rawaahu muslim muslim ayaa wariyey haakadaa sida ayuu u wariyey mukhtasaran asigoo mukhtasara wazaada fiihi lbarqaaniyu barqaani baa wuxuu ziyaadiyey biisnaadi muslim sanadka muslim ayuu wuxuu ku ziyaadiyey bacda qowlihi xaa-ishu naqlin wuxuu ku daray fadakhala xaa'itan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu galay beer lirajulin min alansaari nin ansaar ka mid uu iska leeyahay faidaa fiihi beerta waxaaba ku sugan jamalun awr falamaa ra'aa rasuul llahi falamaa ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam awrkii markuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam jarjara jarjara bimacnaa wasawata yacni wuu dhawaaqay jarjaraduna waxay culimmadu ku macneeyeen waa sawtun yuradiduhu lbaciiru fii xalqihi waa cod iyo dhawaaq awrka uu ku celcelinayo fii xalqihi dhuuntiisa wadarafat caynaahu labadiisa indhoodna nebigu waa wadarafat awrkii waxaa ilimeeyey caynaahu labadiisa indhood awrkii indhihiisa ilimeeyey fa ataahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam awrkii ayuu u yimid famasaxa wuxuu masaxay saraatahu ay sanaamahu kuruskiisa ayuu masaxay wadifraahu wadifraahu sheikha ayaa fasiray wuxuu yidhahda addifraa almowdicu aladii yacraqu min albaciiri khalfa aludun waa meesha awrka uu ka dhidido khalfa aluduni oo dhegta gadaasheeda ah ayaa waxaa la yidhaahdaa addifraa wadifraahu ayuu nebigu masaxay calayh isalaatu wasalaam fasakana awrkii waa degay faqaala nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man rabbu hada aljamal awrkan yaa iska leh liman hada aljamal awrkan iyuu u sugnaaday fa jaa'a fatan min alansaar waxaa yimid wiil ansaar ka mid ah faqaala wuxuu yidhi hada lii yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo kan anigaa iska leh faqaala wuxuu yidhi afalaa tattaqi llaha fii hadihi lbahiima ma waadan ilaahay uga cabsanaynin fii hadihi lbahiima xayawaanka allatii taasoo mallakaka allaahu iyaaha alla uu ku mulki siiyey oo ilaahay uu ku siiyey subxaana wa tacaala fa innahu yashkuu ilaya wuu ii sheeganayaa buu yidhi owr owrku waa iisoo dacwoonayaa wuxuuna ka sheeganayaa annaka tujiicuhu inaad gaajaysid wa tud'ibuhu oo aada dhibtid inaad gaajo iyo dhibba u geysatay ayuu ka sheeganayaa wa rawaahu abu daawuud abu daa-uudna waa wariyey xadiidka ka riwaayati albarqaani qowluhu difraah huwa bikasri daali lmucjamati wa iskaani lfaa addaali lmucjama daalka mucjamadahe dhibicdale waa la kasrinaya fa'dana waa la reebayaa wa huwa lafdun mufradun mu'anah waana lafdi mufrad ah oo mu'anaha qaala ahlu luqati ahlu luquhu waxay yidhaahdeen addifraa almowdicu aladii yacraqu min albaciiri khalfa aludun wa qowluhu tud'ibuhu ay tutcibuh macnaha waad dhibtaa wey cabdullaahi bnu jacfar radia allahu canhu wuxuu sheegay inuu nebiga raacay calayhi salaatu wasalaam oo uu fangeliyey maalin maalmaha ka mid a wuxuu yidhi nebiga wuxuu ii siraystay hadal aan qofna u sheegayn laa uxadisu bihi axada min annaas sababta u leeyaha waxaa waaye wuxuu jarayaa damac kasta oo laga yaabo dadka warka u sheegaya inay ka galaan inay wax weydiiyaan oo yidhaahdaan muxuu kuu sheegay nebigaa war ii siraystay su-aasha soo degdegaysa waa in la yidhaahdo muxuu kuu siraystay si aan loo weydiinin damacaas waa ka gooyay dadka wuxuu uga jaray qowlkiisa ah laa uxadisu bihi axada min annaas qof aan u sheegaya lama arka buu yidhi ha rajaynina waa inaan idiin sheego waa war nabiga ugu siraystay calayhi salaatu wasalaam qofnana aana u sheegayn taa waa ka gudbo wuxuu yidhahdee nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jeclaa wax uu yacni isku asturo xaajadiisa awgeed hadafun aw xaa'itu aw xaa'ishu nakhlin hadafun aw xaa'ishu nakhlin anasaye adiga mutama miyaad dhigataa a waa ismukaana waay ismukaana waa axaba ayaa khabarkiio hormaray ah wuxuu ugu jeclaa buu yidhi hadaf hadafka maxaa lagu macneeyey waa kullu shayin cadiimin murtafic waa meel sarraysoo dalcada macna wuxuu u jeclaanaya waa maxay ayadaa asturaad badan meesha dalcadda ah inuu nebiga calayh isalaatu wasalaam ku ag xaajo gutuu jeclaa si indhaha dadka ay uga asturto haddii uusan dalcad isku asturayna muxuu jeclaa wuxuu jeclaa deer beer derbigeedoo kale inuu dadka ka xigo calaa kulli xaal meel asturaadda ku wanaagsanba wuxuu ziyaadiyey marka barqaani oo riwaayadiisa ku jirtay in nabiga calayi salatu salaam uu galay beer nin ansaariya uu leeyahay beertana waxaa ku jira awr awrkiia nabiga u dacwooday calayhi salaatu wasalaam awrkii markuu rasuulka arkay waa dhawaaqay indhihiisuna waa illimeeyeen awrku markuu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salatu wasalaam awrkiibuu u yimid korkuu ka masaxay waxay yidhahdeen culummadu waa min kamaali raxmatihi wa shafaaqatihi calayhi salaatu wasalaam xataa xayawaanaadka iyo kayrkoodba nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ra'uufun raxiim markuu awrkii arkay inuu dhiban yahay uu sheeganayo nabiga calayi salatu salaam waa dejiyey awrkii markuu degay nebigu wuxuu yidhi man rabu hada aljamal yaa iskale awrkan lafdiga rab haddii la idaafeeyo waa loo isticmaali karaa ligayr illah cinda alidaafa rab اlbeyt rab اljamal rab maaragtay rab اlmaal lafdiga rabbiya cinda alidaafa bimacnaa waa saaxib ilahay keyrkii waa loo isticmaali karaa waa kan nabiga dhahay alay slat slaam man rabu hada اljamal laakiin markii aan la geliyo oo aan la idaafaynin laa yuطlaqu ila calى اllah cidan ilaahay ahayn laguma iطlaaq arab ilaahay subxaana wa tacaala keliya loo isticmaalaa ma aha lafdi mushtarag oo la wadaago laakiin markii la idaafeeyo waa lafdi ilaahay keyrkii lagu tilmaami karo sida xadiidka hadda ku jirta man rabu hada aljamal macnaheedu waxaa man saaxibu hada aljamal awrkan yaa iska leh liman hada aljamal nin ansaariyaa yimid wuxuu yidhi anaa iskale rasuulka ilaahay nabiga waa waaniyey calayhi salaatu wasalaam afalaa tattaqi allaha fi hadihi albahiima allatii mallakaka allahu iyaha ilaahay maa uga baqdi buu yidhi allaaba ku siiye subxaana wa tacaala allihii ku siiye ma uga cabsatid maxaa yeele wuxuu ii sheegtay buu yidhi inaad gaajeen yacni gaajo iyo dhibba aad ku samaysay annaka tujiicuhu wa tud'ibuh wa tud'ibu macnaha waa tutcibuh yacni inaad daalinayso inaad gaajaysiinayso ayuu kaa sheegtay horena waxaan u soo marnay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuluuha saalixatan irkabuuha saalixatan wa kuluuha saalix ayadoo wanaagsan gaadiid ka dhigta ayadoo maaragta wanaagsanna cuna macnaheedu waxa waaye adinkoo gaajo ka ilaaliyey ilaalinaya xayawaanaadka u naxariisanaya markaad u baahataanna gaadiidsada markaad u baahataan inaad hilibkeeda cuntaanna hilibkeeda cuna laakiin yaa nolosha lagu dhibin arrintaani hadda aaday u jirtaa laakiin maxay ugu badan tahay xayawaanaadka hadda ugu badan ee la dhibaateeyo waa dameeraha waay dadka dameeraha waa tahay cuquubo badana u taal ilaa qof ilahay u naxariista maaha wuxuusan qaadi karin oon tankiisa ahayn ayay inta ku raraan markaasaa dhaawacyada jirkooda ku yaalla iyo markii aad agtooda maraysid waxaa neefgurka baxaya waad la yaabaysa aadaad uga naxaysaa wax baabuur xaajiyad hadday qaada laga yaaba inay la leecleecdaa dusha loo saaraya waa nafley waay nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay alaa afalaa tattaqi llaha fi hadihi اlbahiima allatii mallakaka allahu iyaaha ilaha ku milki siiyey subxaana wa tacaala hadduusa ilaahay noo sakhiri lahayn xayawaanaadkan agtooda lama mareen geela waad aragteen xooggiisa iyo awooddiisa waxa lagu wato oo lagu maalanayo caanihiisa oo lagu raranayo waa taskhiir min allahi caza wajal wa ilaa dadka hadday iskugu tagaan ma awoodi karaan inay qabtaan waa ka xoog badan yahy waana ka awood badan yahay hadii ilahay ku sallido ilaaha u sakhiray subxaana wa tacaala ilaaha rabaayad uga dhigay allaa mulki siiyey laakiin haddana maca dalika mas-uuliyadaha ka saaran hadday dayacaan oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu dushooda saaray xuquuqda xayawaanaadka ku leeyihiin ay ka soo bixi waayaan hadda axaadiida waxaa ku timid ana imra'atan cudibat fii hira habeenay waxay naarta ku gashay bisad awgeed yaanyuuray qabatay meelay ku xirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda waxna ma siinin mana ka leexanin walba meelaha waxa ka cunteen way xabisteen maxay ku mudatay naaray ku mudatay ilaahay subxaana wa tacaala bisadaas awgeed ay ciqaabtay u dhibaatay ay dhibaataysay ayuu ku ciqaabay maxaa yeele khalqiga waa khalqiga ilaahay ma ahan saad doonta inaad ka yeeli karto xisaabaa kaa dambaysa xayawaanaadka marka in lagu ciyaaro waa khatar bal waxay xataa culammadu ka digaan oo aan ku soo marnay fi ladabi almufrad altaxriish bayna alxayawaanaat soomaanaan soo marin in la isku diro wanankao kale in la isku diro si ay isku hertiyaan ama digaagga la isku diro iyo xayawaanaad kasta in la isku diro sax ma aha ilna midaa dhibaatoonaya dhib gaaraya saa darteed sharcan lama ogola wacan anas bni maalikin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa idaa nazalnaa manzilan waxaan ahayn buu yidhi haddaan meel degno laa nusabixu ma sunnaysan jirin xataa naxulla rixaal ilaa aan gaadiidka furno ilaa gaadiidka aan furno oo rarka aan ka dejinno maanan sunnaysan jirin rawaahu abu daawud biisnaadin calaa shardi muslim abu daawud ayaa wuxuu ku wariyey isnaad calaa shardi muslim wa qowluhu laa nusabixu ay laa nusalli naafila sunno maanan tukan jirin wa macnaahu annaa maca xirsinaa cala asalaa annaga saxaabadaa dhahaya ama saxaabiga anasa wuxuu leeyahay annagu maca xirsinaa cala salaati ayadoo lala qabo dadaalka salaadda aan ku dadaalayno laa nuqadimuhaa salaadda maanan hormari jirin calaa a calaa xadi rixaali rarka dejintiisa kamaana hormari jirin yacnii salaadda kuma hormari jirin gaadiidkao raran wa iraaxati dawaabi iyo daabooyinka u raaxayntooda salaadda kamaana hormari jirin xadiidkan waxaa laga daliishanayaa markay meel yimaadaan markiiba waxay hore uga dhaqaaqayeen rarka inay ka dejiyaan daabooyinka si ay daabooyinka ugu raaxeeyaan oo culayska saaran uga dejiyaan daabadii oo raran sunno maysan geli jirin sababtu maxay tahay arrintaa u samaynayaan waa muraacaatan limaslaxati dawaab si ay u ilaaliyaan oo ay u dhowraan maslaxada dawaab daabooyinkaasi ay leeyihiin oo ah culayska saaran iyo tacabka saaran in laga dejiyo loona degdego in laga dejiyo markii dantii lahaa laga gaaro ama meel la degayo la tago ayagoo haddana saxaabadu aad ay ugu dadaali jireen salaada annaa maca xirsinaa cala asalaa salaadda aad ugu dadaali jireen oo hadday meel degaan waxay jeclaayeen inay sunnaystaan sunnadu hadday sabab leedahay iyo haddaysan sabab lahayn intaba haddiiba la joogo waqti sharcan la ogol yahay in la sunnaysto way sunnaysan jireen maadaama ay salaadda jecel yihiin jacaylkaa salaada ay jecel yihiin kuma ximbaarin daabooyinkoo raran inay salaada iska galaan bal marka hore waxay furayeen rarka ay ka dejinayaan kadib ay salaada tukanayeen wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin